asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal duhur faylaha ka dhowaada warka duhurnimo idaacadda raadiyaha baydhabo siinhayta qodobada duhurnimada uun hasiin gudbii doon weliba kumad aha golaha wadatashiga qaran iyo guddiga doorashooyinka dalka oo kulun weeldhadahaya maxkamadda eedamada qalabkooda oo xukun kariidil aan ku tirsanayay kooxda daacisha wararkii inkada dembeeyey xaaladda magaalada beledweyne oo halay dagaalka dhex mara ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka ku horjeeda maamulka hirshabeelle dowladda soomaaliya iyo midowda afrika oo heshiisku deerisi ru'uwka ciidanka amisom ee dalka soomaaliya akhbaaraadka bannaanka duhurnimada unsin haynon walibaanka door rona maraykanka kun sagaal boqol sagaaliyo kow kiyo xili safaaridiis muqdisho mana dhihi doonta inti tan kaabuul sidan mana dhihi doonta intan kaabuul sidii iyo dhiida mar kale duhurfayla dhegaystayaal waliba waa duhurnimaasning ow taariikhdu waliba ee kabeegantaa labaatiyo sideeda bili sideedaad sannada labada kun iyo labaatii kowka dhantaas waliba hayo haayana qodobada warkaana duhurnimadan haanshoonka doorka ronay ee dhegaystayaal inas diyaariya warkii duhurnimo oo faahfaahsan duhurfayla dhegaystayaal kabilowna qodobkan koreeyay warkaana duhurnimadan saacadaha socda iyo weliba la filaha in xubnaha golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka iyo guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed iniyo kulanku weeldhadan magaalada caasimadda ee muqdisho kulanka oo ku dhihi doona teendhada fisyoniya weliba wararka hudheelaha in weliba sheegahayna in ilun ku hadalahaya tabashada markaas iyo guddiga doorashada heer federaal ku qaban habraacyadii shalay hasaareen golaha wadatashiga qaran ee la xiriira doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka sidoo kale kulankii waliba lanku hadalahaye waa sidii lan hirgeli lahaaye habraacyada doorashooyinka dalka sida amniga maaliyadda xulista ergooyinka qoondada hanraabta iyo habraacyada waa xildhibaanada aqalka sare ee somalilan golaha wadatashiga qaran iyowarmurtiyeedkii iyo shalay galankii dembi ho ka saareen shirkiyanka socday lamadii maalmood ee lahdhaafi teendhada fisyoni ee magaalada muqdisho waliba hoosta lankadhikay awooda guddiga doorashooyinka xeer federaal iyadoo weliba awood buuhda lansiiyay guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleeda dhinaga kale maxkamadda ciidamada qalabkooda ee xukuumadda iyo weliba ay xukun kariday lanku tirsanaya kooxda daacisha sida faahfaahinta warkaninka fiiriyow maxamed cali yuunis
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabkudada ee dowladda federaalka soomaaliya geeko isniina weliba xukun kariday shakhsi ku tirsanaya kooxda daacish ee soomaaliya ka dagaalamaasa cabdirasaaq maxamed cabdi jimcaale weli ballanhaysida intii uu saeyey ku mid ahaanshaha al-shabaab iyo kooxda daacish tan iyo sannadkii lamada kun iyo siyeedkii kabeeri al-shabaab weliba tababarkiin koreh ka qaaday jilib soona qayb ku hay jabhad weerarah ka qaadii xamar bilowgii dowladdii kumeergaarka hayti ee soomaaliya weliba dhaawa ha ku deeray xamar dagaalada xilligaas war hakubay maxkamadda ciidamada qalabkudada ee dowladda soomaaliya weliba la keshay in cabdirasaaq maxamed cabdi jimcaale sannadkii lamaada kun tumiyo litiin goosaday kooxda daacish welibana xiriira la hayay kooxdaas inti kooxda kabeere weliban sabab hay shakhsi laka magacaabay bilaal suudaani oo markuwada tirsanaayn al-shabaab cabdirasaaq maxamed cabdi iyo daacish weliban wakiilatay shalgudbiyowka beesada welibana hay shakhsi fududeeyay beesada doolarka ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo cabdirasaaq maxamed cabdi jimcaale bilii saddexaad sannadkun howqabati us oo shalgudbyow beesadeerasa tumii sagaal kun oo doolarka maraykankee cabdirasaaq jimcaale inti uusan kabeerna daacish sannadkii lamaada kun tumiyo litii weliba al-shabaab ha kabeeray lamaada kun iyo siyeedkii weliba la sheegay intuusa ka dhaawacmi dagaal al-shabaab iyo lagalay ciidamada dowladdii kumeergaarka hayti ee sheekh shariif sheekh axmed qareenada andooday eedaysanuhu weliba codsana in cabdirasaaq lanaxriisa waana lanfeeriya sifaalaha dembiga fududeeyow welibana codsana in cabdirasaaq xilligu lankahayna dembe ka baxsan shalgudbiyowka beesadaas maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya cabdirasaaq weliba ku xukuntay tumiyo shan san oo xabsi ciidange weliba la sheegay in sannadihii lamaada kun tumiyo sagaalkii ilaa lamaada kun iyo labaatankuisi isticmaali beese deeraasa afar boqol kun oo dollarka maraykankee beesadaas weli baan gacan galay shakhsiyaad ku nool yuganda ethoobiya iyo koonfur afrika iyo shakhsiyaad kale oo ku sugan soomaaliya oo ku tirsan kooxda daacish xukunkii likirida eedaysanahoon weliban furinya racfaan muddo soddon maalmood
ciidan mahadsanti maxamed cali weliba hadda haalad deganaansho ee laku dareemahaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan miilas oo xalay iyo ku dhiyan isku horkooyo kooban iyo weliba banaanbaha khasaare shal duwanjaysadii ciidamada lamaga baaxay badbaadada hiiraan saasaatawna ku tirsan guutada shanaad qaybta labaati toddobaad ee ciidanka xoogga eeyoona abaabulnay habbeeleed welibana markaasi lu wareegana xarumaha maamulka gobolka hiiraan waxaanaas oo weliba ha ku horjeeda in magaalada beledweyne uu sadeera madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe goobaha ganacsiga iyo weliba ina socdowka magaalada beledweyne ee hiraabto ee mid caadi ah welibana jirta in bulshada magaalada markaasay sawiin yoon hadal haayeen dhacdooyinkan ka dambeeyey ee ku dhiyay magaalada beledweyne wararka warbaahinada iyo helaha ayaan weliba sheegaha in magaalada beledweyne waa in magaalada beledweyne markaasi kulanun ku hadalahaya xaaladda markaasi usaha kordhi beledweyne markaasi iyo kalayan odayaasha dhaqanka ee magaalada saasaatawna markaasi la qiyaasi korna walyaabo markaasi odayaasha kulanshooda diiradda ka saara doonaan wararkiiyo waliba intaasi ka darahayna in magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan haddii kulamiyo kuweel dhida doonaan odayaasha dhaqankiiyo weliba ciidamada horkahaha ee maleeshiyaadka weliba xalay iyo markaasay horkahayeen dadka banaanbahaga dhakaay iyadoona ku wada hadali doonaan degnaansho sidii lindaji lahaaya xaaladda magaalada saasaatawna madaxweynaha hirshabeelle iyo usiina la filaha in markaasi uu sideera magaalada beledweyne uu si wafdo ballaaran uu soo gaamiyo wayaana ka wajahan walaay wararayha kor dhegaystaal wararkan iyo barnaamijyadan dhambiya ka dhuwan soo doontan insha allah dhinaga kale ah cumar cabdirashiid ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soomaaliya ayaa ku horkooyay go-aankii hakubahii shirkii muqdisho iyo markaasi ha ka gebagabaayeen xubnaha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk ee ra-iisul wasaaraha markaasi inkurey iyo gobolka banaadir ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo qoraal hadhirkii bartiis twitterkiiyo weliba isku ka hadlay qodobadii hakubahii shirkii golaha wadatashiga qaran ee ku dhiyay magaalada beledweyne anka horeyn cumar cabdirashiid yaa ku horkooyay go-aankii hakubahii shirkaasi welibana uuse ka tilmaamay iniyo abuur koran xiisado horle ee weliba siyaasadeed sidoo kale weliba intaas kasii daray in gebi ahaan meelo lakusaare hufnaantii geedi socodka doorashooyinka saasaatawna uwowdo isku haaska koobeen keliya madaxda maamulada dalka cumar cabdirashiid oo hadalshiisii wediya weliba uuse shaaca ku qaaday in la baahay in reedan fiiriyow deg deg ee laka sameeya qodobadii qaar ee weliba warmurtiyeedka lahakusaari ee shalay fiidkii hogaamiyaasha gobolada weliba markaasi ka guulaysadeen inay xoojiyaan awoodiya markaas ka leeyin doorashooyinka aqalka hoose warmurtiyeedka ee weliba andhumay fufnaantii geedi socodka oo haddii iyo markaasi in helna taageerada dadka soomaaliyeed weliba lakuyaaba iniyo kiida xiise dusba weliba lakuyaaba iniyo rabshado iyo dhiyaan reedan fiirin deg deg ayaan markaasi lambaahanyi in la kasoo biyan qodobadii shalay iyo ha saareen madaxda maamulada ee goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo ra-iisul wasaaraha ayaan eri ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke weliba kale uusan ka baaqay in lambaahanyi in laku fikira mustaqbalka soomaaliya iyo doorashooyinkaha socda siyo markaasi natiijada yangnaqata mid lakuwada ogoli saasaatawna lakuwada qanaasinye hadalkan iyo weliba ha ka toosa yeedo weliba shalay magaalada muqdisho laha ka gebagabeeyey shirkii wadada tashiga ee andhexaya dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir kaasi weliba qodobada lahkusaari iyo muujiyayeen in awoodo doorashada gaar ahaan tan golaha shacabka langalangeliya hogaamiyaasha shanta maamul goboleed ee dalka weli warkada hornama idaacadda raadi ah baydhabo ayaana dhageynsaytan akhyaaray dhinaga kale ururka midooda afrika ee a u iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo weliba kaheliyeena mustaqbalka ciidamada howlgalka midooda afrika ee amison ee weliba ka sugan soomaaliya walku yar afar bilood intii uus markaasi in dhammaana muddada lan qorsheeyay inay rogaan soomaaliya markaasay istuseen inay ku heliyaan qandaraasyada ama muddooyinka lan kordhiyahaya ciidamada amison ee iyo ka roogeen dalka soomaaliya waralan ansaxi habli john yaa markaasi laskarahay in ciidamada amison iyo sii rogan soomaaliya ilaa iyo december labada kun labaatiyi kowka markaas kureedni markaasi aan baxa doonan dalalka kiisha oo weliba laku shalsheene laakiin soomaaliya markaasi korjeysatay tallaabadaas sababo la xiriira khatarta dagaalamayaasha al-shabaab ee dalka soomaaliya xilligan iyo ka hayan war-saxaafadeed iyo markaasi iswadajir iyo hansaareen a u iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya ee tilmaamahaya in arrimo dhowr ee weliba la haliya waa tillaabadan iyo markaasi si dheeray doonta roogitaanka ciidamada amison ee soomaaliya ilaa iyo xasiloonida laku ka xaqiijiyo dalka soomaaliya ciidamada yana intiyo badan weliba iyo dhaqaalasho kabyahaena midooda africa yurub ee weliba qaramada midoobay weliba keliyana in markaasi la dardargeliyey hirgelinta qorshaha kala guurka soomaaliya kaasi oo weliba qorshaha iyo in ciidamada amison iyo mas-uuliyadda amnigiiyo ka wareejan ciidanka qaranka soomaaliyeed s n a inkastoo tartiib tartiiba markaasi la dhaqangeliyi doona awaamiirtaasi sidoo kale lamada kooxood weliba iskarahena in dagaalamayaasha al-shabaab iyo weli iyo khatar weyn iyo ka eta dalka soomaaliya sidaas darteena lan baahanyi in si wada jir ee lanku shaqeeya ama lahanku wada jeedsada sidii meelo lanku saaro lahaayay kooxaha lankuweerow argagixisada ee dagaalamayaasha al-shabaab iyo kooxda daacish bayaan hakubahi dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo midooda africa ee amison iyo muuqda mid u a markaasi hoostandha ka hayta qiimeynta dhowaan iyo markaasi sameeyahayeen khubarada ku tirsan midooda africa oo weliba hanjeedii saameynta ciidamada isku dhafka ee weliba markaasi ku socda n waa u n a u walay ku dambeeyey december labada kun labaatiyo kowka ee gebagabada sanadkan uuna guda jirna balse dowladda soomaaliya ee markaasi kurjeysatay go-aanka khubarada markaasi iyo ka sheegeen amison waliba ee soomaaliya markaasi karogana dhowaad labaad waa labaatan iyo laba kun oo askari haanase oo weliba kahowlgalaayeen qeybo shal duwan oo weliba kutirsan gobolada dalka soomaaliya walibana markaasi iyo kushal socdana dalalka kenya jabuuti etoobiya uganda iyo burundi haanase oo weliba dalka rogan ilaa iyo sanadii labada kun iyo toddobadii dhowaan midooda yurub weliba uusa dhimayay miisaaniyadda howlgallada soomaaliya sidaas dartiyana weliba ka qasbay ciidanka kenya inay markaasi raadsadaan bedelo kale si markaasi iyo daboolan kharashaadka ka baxow ee ciidanka walibana markaasi iyo ballan qaadana inaya sii rooji doonaan ilaa iyo amardinba dalka soomaaliya saasaatawna iyo la dagaalamo doonaan kooxaha dagaalamayaasha al-shabaab mili dhegaystayaal warkad hornamaysan kula dareertan waliba waa idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo akhbaaraadka banaankan ka dambeyntii maraykanka kun sagaal boqol sagaaliyo kowkiya markaasay heri safaaradii muqdisho madhiyaas ma dhii doonta intaas oo kaliya ku dhiida ma dhii doonta intaas oo kaliya ku dhiida kaabuul maxamed cabdiraxmaan cali iyo warbixin arrintaasi ku saabsan in diyaari
hadalhayn xoogan ayaa ku dhalatay qorshaha maraykanka ee safaaradda iskaabul kureed markii isbeddel usugokoyii riyadiis afghanistaan u haytay inay ciidankooda musiga sii hay dhismaha safaaradda siyoon la shaqeeyan dowladda maraykanka oo masqantiska haayay tallaabadaasi tii isbeddel degdeg ee ku dhaladay dalka afghanistaan taalibaan oo dhulbalaarsi ka samaytay gobollada ayaa qubsatay magaalada kaabul walibaana dalkiisku kubixiyay madaxweyne ashraf khani dhismaha safaaradda maraykanka ee kaabul ayaa walibaa qiim ahaan iyo ka kahaasay siyeed boqol iyo milyan oo doolarka maraykanka walibaana iyo eedan shaqeeyasay labaatankii sina ee uusa maraykanka askartiska haayay dalka afghanistaan dhulka safaaradda weliba waa meel muhiim ee walibaana dowladda maraykanka yankuweertay aagga cagaaran oo yeenglajeeda inayan fududayn inisii fudud lankagala inkastoo iyo indhaha caalamka iyo hafiiryahayaan weliba tusaale lahan qaadaday safaaraddii maraykanka ee magaalada muqdisho oo kun sagaal boqol sagaalii kowtii weli ku dambeeyey maraykanka iyo reerkankanagan waanan ku howlgalnaa dhulkaasaytin weliba uusa ka biyay dhaqaalo fara badan oo uusa ka dhisi wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka weliba ayaa ku aamustay tillaabada xigda ee safaaradda maraykanka ee afghanistaan khubaradase weliba yoonbadii ahayna ini ilbaawadanan isku dhawo doonaa aragtidii ayaa weliba ka adkayahan ini tusaalaha usan muuqda maraykanka u seeyey dadkii la shaqeeyay weliba muwaadiniinta reer afghanistaan oo derbiyada garoonka kabuudayan sababo la xiriiro obsiyo ku qaban baalibaan haddii a dhiida ini maraykanka uusa hiri safaaraddan weliba iyo dhumaayana xiriirka afghanistaan maadaama maamulka usa la shaqeeyay uusa meelo ku bahi daalibaanna wadahadalan kula dhexayna iyo dadkoo ku cabdaay ini laka tuhuma dhiniga maraykanka qoraale iyo maqaalo shalduwan yaa siisdabajooga lanku qori guuldarada siyaasadeed ee maraykanka usu ku dhadhami dalka afghanistan maadaama sida usu qorsheeyay muddo dheer iyo walinindhina musuhu mustaqbalka dhismaha safaaradda oo ilaa iyo hata qorshaha socda qayb mankahayna ini laku fikira sidii lan ilaali lahaaye ama unka yaraan tilaabo cusub lan deji lahaaye sidii ka doodahayaan khubarada naqshadaynta safaaradda iyo diblomaasiyiin kala waliyo sidaasan yaraayana ini isbeddelka degdega dhiniga maamulkuusa abuuri welwel la xiriira ini mar hore la daadgureeyo reer galbeedka iyo muwaadiniinta afghanistan ee ku obsada ay daalibaan berbera nadel oo ay agaasimaha shirkad dhismo waana fadhidhi iyo new york waana sidoo kale dheh haweeney qoraa ayaa welibaasi shaqaynta safaaradda ee ka hirtay amniga iyo hadba sidii uu saxaalka nagada tumankii sina aan ka dambeeyey horumar faylayaa laku deeriy nabadgelyada safaaradda maraykanka ee kaabul iyo oona geeka lakahaayo weerarkii laka qaaday safaaradihii kayaali daarusalaam tanzania iyo nairobi kenya kun sagaal boqol sagaaliyo siyeedii weliba ajare dadfadaha iniyo burburyaan dhismayaalka balse ilaalintiyo weliba waa astaantana welibana tusaalen ee weerarkii laka qaaday maraykanka tumii kowtii sebtembar lamadkii kowtii ee laka burburiyey dhismayaalkii ganacsiga ee mintaanahay ee new york iyo washington weliba saasirtay berbera nadel afghanistan ya weliba toddobaad keliya xukunka dowladda la wareegay kooxda daalibaan oo labaatan sana dagaalka la jartay dowladda usoo gaankan hay ashraf khani
guud ahaanna dhegaystayaal waliba markaasi intaa gabagabaayana warkii duhurnamisun kula dareertan idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo maxamed cabdiraxmaan cali iyo warkaa saare cabdulaahi salaad isina dareersiyaa injineer borow farsameeyey dhegaystayaal isiinka mahadsantiin dhownsudow warka idaacadda raadiyaha baydhabo intii warkan kulamada unridan kulmaan waliba siin ku tawaana sidaas iyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu